xadiidka labaatanaad ee baabka weedhii ahayd aniga ayaa idinka cilmi badan waa baabkii iimaan kitaabkii iimaanka can caayisha umi lmuuminiin qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ida amarahum amarahu min alacmaali bima yutiiquun caaisha hooyadii muuminiinta waxaa laga wariyey inay dhahday wuxuu ahaa rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam marka uu wax farayo ku fara saxaabadiisa camallo iyo shaqo ay awoodi karayaan qaaluu innaa lasnaa ka hay-atika yaa rasuula allah waxay dhaheen saxaabadii rasuulku annagu ma nihin shakhsiyadaada oo kale rasuulkii ilaahayow in allaha qad qafara laka maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar sababtoo ah ilaahay adiga dembigaaga kiisii hore iyo kiisii dambeba waa dhaafay fayaqdabu xataa yucrafu alqadabu fii wajhihi markaasuu ka cadhon jiray rasuulku weedhaas ilamaayo laga garto cadhada wejigiisa huma yaquul markaasuu dhihi jiray ina atqaakum wa aclamukum billahi ana ka idinku alla cabsiga badan ee idinku cilmiga badan ilaahay waa aniga